bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuga haynana waxaa ka mid a qiimaha shidaalka oo laga dhimay shan shilin mudanaha deegaan baarlamaneedka kihaaro oo difaacay xeerka canshuuraha ee dalka iyo hay-adda aqoonsiga qaran ee soomaaliya oo xarun cusub ka furtay degmada shangaani subax wanaagsan dhegeystayaal intaas waa qaar ka mid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo isniin ah taariikhdana waxay ku beegantahay shan iyo tobanka bisha koowaad labada kun iyo labaatan iyo afar qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada mudanaha laga soo doortay deegaan baarlamaneedka kiharo ee ismaamulka muranga ndindinyore ayaa waxa uu difaacay go-aamada adag ee la xiriira dhaqaalaha ee qaadanaysa dowladda dhexe gaar ahaan ururinta canshuura ee dheeraadka ah wuxuu xusay in go-aamadan ay kaalin ka qaadanayaan isbedelo wadanka lagu horumarinayo xildhibaanka ayaa ku booriyey dowladda dhexe golaha qaran ee xeerdejinta iyo garsoorkaba inay u midoobaan hirgelinta qorshayaasha horumarineed waxa uu axda garsoorka ugu baaqay inaysan caqabad ku noqon hirgelinta mashaariicda horumarineed ee dowladda islamarkaana ay eegaan danaha kenyaanka judiciary nawauliza kwa heshima, nyinyi mnajua kazi yenu kutuliko, lakini tunawaomba kama people's representatives, kama kesi imekuja mbele yenu, sisi hatuwaambii wale wanafanya mabaya msiwafunge. Sisi tunasema tu ile kesi ambayo inahusisha Wakenya, nawauliza kwa heshima, we look at the public good. The public good iko katika hiyo kesi. Kama kesi imekuja maneno ya health, ipromote healthcare ya, ya Wakenya, nauliza kwa heshima, tunaiangalia kijumla.
maamulka qaran ee maareynta adeegyada tamarta iyo batroolka ee dalka ibra ayaa waxa uu shaaciyey in laga bilaabo maanta uu qiimaha lacageed ee lagu iibsanayo noocyada shidaalka ee suber batrol iyo sidoo kale dheesel sidii hore ay ka yaraan doonaan ilaa iyo shan shilin dib eegista ah oo shaqeynaysa ilaa iyo afariyo tobanka bisha labaad ayaa waxaa ku cad in shidaalka suber batrol ee ismaamulka nairobi halkii liitar lagu iibin doono laba boqol iyo waa laba boqol iyo toddobo dhibic soddon iyo lix halka dheysel ay noqonayso boqol sagaashan iyo lix dhibic afartan iyo toddobo shilin agaasimaha guud ee maamulkan ayaa sidoo kale sheegay in qiimaha shidaalka ee nooca korsen uu yaraaday afar dhibic siddeetan iyo laba shilin oo lagu iibsan doono boqol sagaashan iyo afar dhibic saddex iyo labaatan shilin halkii liitar ee nooca shidaalka suber batrol ayaa tan iyo bishii hore lagu iibsanayay laba boqol labayo toban dhibic soddon iyo lix shilin iyadoo oo naaftada amaba dheeselna ay ahayd laba boqol iyo hal dhibic afartan iyo toddobo shilin halkii liitarba waxa ay sidoo kale dowladdu sheegtay inay dadaal ku bixinayso sidii waxyaabaha ay cabashada ka muujinayaan bulshada ee qiimahoodu sarreeyo xal loogu heli lahaa iyadoo dadaaladaasna ay yihiin kuwo socda islamarkaana ay dadaal ku bixinayaan in qiimaha waxyaabaha hoos loo dhigo booliiska ismaamulka nairobi ayaa baaraya dilka haweeney meydkeeda laga helay goob lagu caweeyo oo ku taala xaafadda roysambuuh ee ka tirsan caasimada nairobi dhacdadan ayaa waxay kusoo beegantay toddobaad un kadib markii haweeney kale laga helay waa haweeney kale oo lagu magacaabi jiray starlet meydkeeda iyadana laga helay guri ku yaala xaafada waa xaafadda south b waxaa dilkaasi loo xiray nin magaciisa lagu sheegay john matare waxaana sidoo kale ciidamada booliiska ay sheegeen inay wadaan baaritaano la xiriira dhacdadan iyo waxyaabaha cadeymaha ah ee lagu xaqiijinayo sida qofkaas amaba shaqsigaasi loo dilay dadka ka dambeeyey iyo dilkeeda waxa sababay intaba
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
hay-adda aqoonsiga qaranka soomaaliya ee nira ayaa waxa ay xaruntii saddexaad oo laga diwaan gelinayo dadka shacabka ah qiibahooda kala duwan ay ka hirgelisay degmada shangaane ee magaalada muqdisho hay-adda ayaa waxay sheegtay inay xaruntan u hirgeliyeen si shacabka loogu sahlo qaadashada kaarka aqoonsiga qaranka oo ka mid ah waxyaabaha baahida weyn loo qabo mas-uuliyiinta hay-adda nira qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir saraakiisha ciidamada ammaanka xubnaha waa xubno dowladda dhexe ka tirsan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada shangaane ayaa sharaxaya muhiimadda ay u leedahay xaruntan laga qaadanayo kaarka aqoonsiga qaranka kaasi oo sannado badan ee bulshadu ay u baahneed waxaan rabaa bulshada reer shangaani iyo guud ahaan bulshada ku nool qaybtan bartamaha ee gobolka banaadir inaan ugu bishaareeyo maantay in wixii laga bilaabo galabta xafiiskii hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ee laga qaadanayay kaarkii aqoonsiga qaranka oo maalmahan aad la socoteen si dardar leh inuu ku socoyey in maanta halkan laga daafuray laga bilaabo britoolina qof walba oo reer shangaani iyo reer bartamaha ah inuu halkan imaan karo kaarkiisa aqoonsigana uu ka qaadan karo oon u baahnayn inuu tago degmooyin ka fog halkan taas waa ugu bishaareynayna marka xigto waxaan rabaa inaan u sheego bulshada adeegan lagu bixinayo aqoonsiga qaranka waa ka duwan yahay adeegyadii kale ee la bixi jiray aqoonsiyada ee lamidka ah waxyaabaha ugu duwan yahay waxaa ka mid ah inuu horta yahay adeeg raqiis ah oo lacagta lagu qaadanayo ay tahay keliya shan doolar lacag ka baxsan intaas oo adeegan lagu qaadanayo aysan jirin haddii ay dhacdo in lacag intaas ka baxsan laga qaado qofka waxaa jira tuulis uu kusoo gudubsan karo cabashooyinkiisa oo ugu horeysan tuuq ku dhegan xarunta diiwaangelinta oo arki doontaan iyo nambarka gaaban ee oo qofka kusoo gudbin karo cabashadiisa haddii si xun loogu adeegay haddii lacag ka baxsan lacagtaas laga qaaday halkaasna waa kusoo gudubsan karayaa waxaan ugu mahad celinayaa guddoomiye safiyo siday noo soo dhoweysay tan iyo maalinta u nimid oo hawshaan aan bilownay iyo tan iyo maanta oo harga laga jarayo soo dhoweyntii wanaagsanayd iyo qalbi furnaanta nagu soo dhoweysay ugu mahad celinayaa waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan weliba gobolka banaadir in xaruntii degmada shangaani ay furan tahay oo galabta xarga laga jaray oo qof walba oo soomaaliyeed degan meelahan ama shaqo u soo aaday kaarka uu ka qaadan karaa cid la dhahayo degmo kala katid ma jirto marka waxaan kaloo rabaa inaan xusuusiyo ummadda soomaaliyeed national idyuhu waa xaqay leeyihiin qof walba oo soomaaliya xaqay leeyihiin bay hay-adda niira gudanaysaa inay u dhaweyso hadday baadiye joogaan hadday tuulo joogaan hadday meel walba ay joogaan waxaan ballan qaadaynaa inaan gudano waajibaadkeeni aan u xil saaranayo amniga waxaanu gudan doonaa sida aadka aadka ay u sarrayso hadduu ala yidhaahdo muwaadiniintana waxay ku tashan doonaan amni qurux badan insha allahu tacaala ilahan waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay noo fududeeyo soomaaliyay dhegaysta aqoonsigan wax weyn oo noo tara aqoonsi wax way bangi waxaad waxaad u socotaa maxaad rabtaa dahabshila lacag lagu keeno aqoonsigaada aawiya lagu dhaha maxaad leedahay aqoonsi maqabi kaal heblo idamiina maa leedahay ceeb waay dadweynaha waxaan ku dhiirigelinayaa in warqadan idga ah uu yahay wax berri aad ku anfici doona haddii ilmahaaga iskool aad geynaysid haddii caafimaad u baahatid wax walba baasboor haddaa u baahato insha allah haddaad rabto haddaad isaga haysan lagu siin maayo ciidan iyo haddii lagu asaga haddaad ahayn soomaali ma tihid macnaha saasaa laga wadaa marka waa laazim yacni aqoonsigan ma aha ee dhikaaryada la isticmaalo hadda ma aha degmada shangaani laga furaayo barnaamijkii nira hay-adda ay waday ee idga ahaa marka waa idin soo dhoweynaynaa waa sidii laydin sheegay britoola subaxdii haddii ilah yirahdo laba saacaa la furaaya waxaa la xirayaa afar toban saac waa laba saac subaxnimo ilaa toban saac galabnimo shaqayn doonaa haddii ilah yidhaahdo dadka isku si ugu adeegi doontaan kan ka yimaada warligley kan ka yimaada cabdicasiis bondheere xamarweyne iyo kan shangaani ka yimaada inay isku mid idiin ahaadaan waan rajayna insha allahu tacala wayna dhacaysaa waxaan kaloo rabaa inaan hadalkayga aan ku daro hay-adda sida muuqata adeegan la gaarsiinayo degmooyinka gobolka banaadir ee xafiiska guud ee hay-adda niira laga soo bixinayo marka hore waxaan islahaa degmo kasta ayaa la geenaya islahaa ugu dambeyntiina waxaa la xaqiijiyey dhimashada ugu yaraan labayo labaatan ruux halka dhowr kalena lala-yahay kadib dhulgo laga soo tabiyey goob macdanta laga qodo oo ku taala waqooyiga dalka tanzaniya waxaa sida tan xaqiijisay madaxweynaha waddankaasi tanzaniya saamiya suluhu xasan qoraal ay soo dhigtay barteeda rasmiga ee x ayaa waxaa ay ku sheegtay inay aad kaga xun tahay warbixinta ku saabsan dhimashada labayo labaatanka qof waxay u tacsiideysay qoysaska dadka ku dhintay dhulgo-aasi wasaaradda difaaca iyo amniga ee dalkaasi oo kaashanaysa madaxda maamul goboleedyada ayaa wada dadaalo lagu baadigoobayo meydadka la rumaysan yahay inay weli ku xayiran yihiin dhismaha iyo burburada hoostooda bishii hore ayay ahayd markii toddobaatan iyo lix ruux ay ku dhinteen daadad iyo dhulgo laga soo tabiyey waqooyiga dalka tanzaniya